gaajo daran ayaa ciidamada dowladda federaalka ku haystaa hiiraan waxaana ay bilaabeen in ay ku dagaalamaan raashinka saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa dibadda soo dhigay qiso fadeexad ah oo ka dhacday tuulada xaawo gadiid oo hoos tagta moqokori kadib markii ciidanka dhexdooda isku dileen baasto ay karsadeen askari ayaa dilay mid kale oo ay ku murmeen baastada waxaana sidaa ay wax u dhaceen ka waramaya ciidan kale oo markhaati ahaa eedaysanaha inta uusan dilka dhicin ka hor waxaa lagu murmay raashin baasta ah waxaa la sameeyey marka raashinkii markii la kariyey kabacdii askartan oo waxooda karsadeen ayuu wuxuu intuu u yimido wuxuu sameeyey darbo ku dhiftay raashinkii qoorayoo soo qaatay soo u soo socday wuxuu ku dhiftay yuusuf wuxuu xabad kaga dhiftay naaska midig waxay ka baxday kilkisha bidix markuu xabaddu ku dhiftay kabacdii wax gargaara uma sameynin ee wuxuu yidhi si jaajaasloo wuxuu yidhi haddaa rabta dhimo marka waxaa arkayaa cabdimoliid oo ma aragta qori gacanta saan ugu soo wato gacanta uu ku soo wato qoriga soo u soo socdo u soo socdo waa arkay marka ninkaan markuu arkay caagga wuu ka istaagay wuu istaagay geesoo u baxay marka anna dhankiisaa ku soo socday dhankiisaa ugu soo socday meesha markoo ninkaan u soo dhowaaday ninkaan uu soo gelaaya maahan ma aragtay laba hadalaa la isdhaafsaday war cabdimawlido isdeji saaxab waxaan badar le waa badran layskuma dagaale isdejiyaa ma aragtay aa dhahan hadalkeena wuu maqli waayey qorigana qorigiisoo ammaanku furanoo na soo gala horta anagana ma u maleynin ninkaana wax dilaaya ma isdheheen ani waxaa isdhahaya ninkaan ma aragtay wixii dhaceen hadda weewa dhaceene tan ma aragtay oo taalo inuu ma aragtay la qaybsada raggaasoo rabaa isdhahaya meeshana ma aragtay baalooto ninkaan ma aragtay oo ku dhuftay ninkii markuu baalooto ku dhuftay ani ninka garabkiisaa taagnaa baalootada bartaasaa iga marta anina igu dhacday u maleynaa baalootada geesaa u booday qorayaa wati markaa gees u booday waa isfiiriyey waxyar kadib waxaa arkaa ninka carabkiioo ma aragtay gacantiisa dhiig ka baxayso waa igu taallaa oo dhaa qorigiioo tuuray cabdimuulidka ammaanka xagga camalka soo jirtay wuu imaaday cabdimuulidoo shaydaanka iskanaar dhaa cabdimuulid hadal ma gelin baalootadu ku riday wuu ku dhuftay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa wajahayaa xaalad nololeed oo ciriiri ah